suuqyada magaalada baydhabo iyo muddooyinkii dambe waaxda faydhoorka wayba kuwadana sidii laanadii fiilay wadooyinka suuqyada islamarkaasna laandheer yeelay wasaqda qashinka ku dhaladaasa isticmaalka maalintii ganacsatada iyo markii hore dhibaato ka qabeentaas hadda hiligii hameenkii markaasi oon bedeleen waaxda faydhoorka ee nadiifiyaasa suuqa hana ku mid ee ganacsatada suuqyada magaalada baydhabo iyo wayba si-eedii handhowayna in korlangaada nadaafada iyo bilicda suuga iyo oona aan mahadnageen waaxda faydhowrka degmada waybana sheeganaa inyo dhansho dadaal geliya doonaan nadaafadda lankasto may buahan barxadan kooye qaabkii atiya qaabkii horay haada jartay tartiiba anshaal fahme isuuba og tookada hor may haytayba miilo may bua nidaamna anka jarna mayba barnaamijyadeena dhacyaa isku ew may buahan lankas meeliisku kooy iyo haraanti walkasta la dhawaay oo may buahan barnaamijya aad iyo aad an hoonu haytay laakiin mada oo godoomiyaagasi mada xafiiskan la furi aad iyo shaqada may buahan lamba may naqatayba qaabkii dowladnimada meeli isku leey iyo lankasta qaabya may buahan la tusi nadaafad walbadan waa isku bedel walbadan hordhaanki ka shaqsanaayey oo aradun dhon rafaasanaay hata maasha allah hamiingi hiraabaan buwal ka shaqeeyaha una nadiif atilay koon alaabta noolay dhakadahay tagi marayda may baragaase qashinka sidi kawaanka laan ku qaadi laan ku ganacsatay hortiisa la kadeed ii jari qashinkaas oo geehata may shaqaysada jirna waqtigaas laan ka sii soo gusaan ku bahi shaqahan bahi ilaan qashin oo wasag badan hortiis ka deedsan tuusa qashinkaas oo ilaan ku qaadeen ma ka shaqaysada koor waayo farqagaasan dhaxayta hata may bakooyase wadan meel nadiif le in kooyase shaqada tii hor itan maasha allah tan ay idin faa'iido magaalay waliil are maxamed hussein ali oo suuqan lan ka soo way boorow shaqada walaa aadi way una dadka oo marneed oo yaryarootiga ena walaa waa damana dhibaati oo nahay waa seen maarayna alxamdulillah xafiiska oo masuulka ay nila shaqeeyo oo suuqa saacid oo saacid iyo lan kala raw daahir walaa doon ku sheegan malaa aadi mana wada shaqayntan wanaagsanto oo kala dhibaato leh buku jiraan dhinaga kale agaasimaha waaxda caafimaadkii faydhowrka degmada baydhabo cabshir cali oo usa kormeerka sidii suuqyada anweyn ee magaalada baydhabo iyo weyba ka eedana ay kormeershi ankuurgalowka baahyo iyo angaban ganacsatada suuqa iyo weliba korangaadowka dhanka nadaafada suuqa weyn ee magaalada baydhabo use oona ganacsatadan ka baagi inyo kula shaqeeyaan horta guud amaha kormeernay suuq weyn ee magaalada baydhabo dadka ganacsatada haaya xafiiska walana kula kulnama bahaayanaha bulsho an heelan antiyo la shaqeeya nidaamka dowladda hoose ee degmada baydhabo shaqaalaha markaasi meelo ka shaqeeyaan gaar ahaan kuwa nadaafadan iyo naftiriyaba markasta diyaarin in sidii suuqaas weyn ee magaaladan baydhabo iyo bilicdiya iyo walkasta markaasi lahaknaga lahay meelmaha kaloo kulugnayihiin dad badanoo maaragtay isheeg oo oo umahadnagaayano oo bulshadii markaasi xafiiskii intii iyo inti meelo la sheeni iyo iyo ka faraxsanyin si oo sheegan hiliyadii hore xafiiska dheera yacni degmada lankasta ma kooyi karo laakiin xafiiskaas oo suuq dhexdiska yaala lankastoo suuqaas ka ganacsado haddii isu cabashi qaba intuusa xafiiska kooyi karo waana meel lankasta seeda koro waana anfudooda lanka taasay guud ahaan mayb waa shaqo la geliyo juhdi la geliyo may rajeynaha siinu ognaba maalmo haniada isheeg haniifood leh bilaan hoo dhamaata bilo kale maalmo ramadaankii haddii ilaahay nabadniya deersi iyo haniifood leh suuq weyn magaalada baydhabona yani isheeg shaqo badan ku socota sidana ha aragnay may rajeyna lankasta oo isheeg muwaadin oo suuqaas ka ganacsado intiisu ka shaqeeyay arrimaha nadaafadda intiisu ilaali isu ka shaqeeyay dowladda hoose degmada baydhabo isla shaqeeya oo markasta xafiiskaas meelaskiyaala iyo wali markaasi tabasho ah iyo wali markaasi bawaadin jeeyaan una diyaaran ina markasta intii una una xalin wali markaasi iyo iyo iyo ka tabadaayan intiina xalina sidoo kale dadka degan eeridan wadooyinka oo oo sidaan ogno magaalada zaxmad badan ka jarta may rajeyna lankasta oo isheeg suuqaas ganacsadona intuusi ilaali zaxmadaas badan ilaali wadooyinka la furo si markaasay yoon isin unka ganacsadaayan bulshada yoon meel marti yelan hela marka guud ahaan may rajeynaha oo iyo niila shaqeeya doonaan isla markaasna anka mahadnagaana sida wanaagsan oo maaragtay muddadii una xafiiskan roognayna wal markaasi iyo qabaan haddii amnihi hadlaayt un haniila shaargaraayaan haddii nadaafadda hadlaayt haniila shaargaraayaan haddii wal kastoo bulshada caafimaad iyo iyo iyo badqab iyo badhibow yoona markaasi una xafiiska ninka kooyan ninka sheegayan yoona anka mahadnagaana waaxda faydhoorka dowladda hoose degmada baydhabo iyo wadaang dadaalo la ka hormariyo nadaafadda iyo bilicda guud ee magaalada